lambarada kiisaska togan ee covid -19 ee aaga metro ee susiri ah ayaa si weyn u booday khamiistii degmada dakota waxay aragtay kororka ugu weyn iyadoo kiis oo cusub oo isku celins ah ay yihiin taasi waa in ka badan labalaab hal maalin gudaheed gobolka woodbery wuxuu la kulmay isugeyn hal maalin oo dhan sidoo kale iyadoo afartan iyo lix xaaladood oo dheeri ah oo wanaagsan ay dhammaantood ahaayeen boqol iyo konton iyo sideed iyo labaatan ayaa soo kabsaday sarkaal ka tirsan caafimaadka degmada suuland wuxuu leeyahay tirada kiisaska badan ayaa la filayaa sababta oo ah koror weyn oo ku yimaada tijaabooyinka ka socda aagaga iyo isbeddelku wuxuu sii socon doonaa waxaa jira boqol iyo toddobaatan iyo lix xaaladood oo cusub gobolka iowa guud ahaan ku dhowaad afar kun in ka badan one forth dacwadaha waxay ka socdaan gobolka woodbery waxaa kale oo jiray lix dhimasho ah oo kale oo tiradoodu ahayd sagaashan iyo lix qof winnibego tribe ayaa xaqiijisay kiisaskii ugu horreeyey ee covid -19 ee ku saabsan boos celinta qofka ayaa la tijaabiyey oo guriga ayuu ku sugan yahay oo xaaladiisu way wanaagsan tahay boos celintu waxay ku jirtaa bandhigowga laga bilaabo toddobada p m galabnimo ilaa shanta a m in la isku dayo oo laga hortago fiditaanka cudurka cumooyinka loo yaqaan interbake foods ee waqooyiga sus city ayaa si ku meelgaar ah u xirmay kadib markii shaqaale uu tijaabiyey cudurka loo yaqaan covid -19 shirkadda ayaa nadiifinaysa oo fayadhowrka xarunta ka helaysaa dhammaan shaqaalaha si dhow ula shaqeeya inay shaqaalaha waxaa laga codsanayaa iniskarantiinyaane hawl wadeennada bark jefferson ee waqooyiga sus city ayaa sheegaya in ay sababtu u tahay cadaadis uga yimid guddoomiyaha gobolka nowm iyo xitaa tartanada c d c ayaa socon doona dhammaadka isbuucan laakiin daawadayaal la-aan maaha ku dhowaad ku dhawaaqidda ayaa lagu sameeyey facebook madashu waxay iibsay in ka badan toddoba boqol tikid oo tartamayaal ah waxayna hadda soo bandhigi doonaan doontaa lacag celin dhammaystiran taageerayaashu telefishinka ayay ku daawan karaan iowa governor kim reynolds ayaa sheegtay inay aad uga xun tahay jawaabta gobollada cusub ee webist iowa afartan iyo sideedkiis saacadood ee ugu horeeyey boqol iyo labaatan iyo kow kun iowa ayaa ka qayb qaadatay gobolka iowa wuxuu bixiyey labaatan iyo lix milyan oo dollar si uu uga qayb qaato barnaamijka imtixaanka waxay sidoo kale ka socotaa nebraska sidoo kale